أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kumanaan kun oo etoobiyaan ah ayaa ka barakacay deegaanadooda kadib musiibooyin isugu jira foolkaanooyin iyo dhulgariro ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka itoobiya kooxo burcad ah ayaa dil iyo dhaawac u geystay ganacsato soomaaliyeed oo ku noolaa deegaan ka tirsan waddanka koonfur afrika xildhibaan iyo sarkaal ka tirsan kooxda riddada ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan colaadbeeleed ay dad ku dhinteen oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe wilaayada jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bokool ardayda madarasada mucaad binu jabal deegaanka mugambow ee wilaayada jubbada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta iskuulka جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan kumanaan kun oo etoobiyaan ah ayaa ka barakacay deegaanadooda kadib musiibooyin isugu jira foolkaanooyin iyo dhulgariro ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya dowladda itoobiya ayaa daad guraysay ku dhowaada boqol kun oo qof oo ku nool gobolada canfarta iyo oromada kadib dhulgariiro isdabajoog ah iyo calaamado muujinaya dhaqdhaqaaqyo foolkaano oo laga cabsi qabo inuu ka qaraxo goboladaasi barakacan ayaa yimid kadib markii ugu yaraan toban dhulgariir ay ruxeen degmooyin ka tirsan gobolada canfarta iyo oromada ee dalkaas muddo bil ah gudaheed sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi dhulgariiradan laga dareemay gudaha itoobiya ayaa bilowday bishii sebteembar labada kun afariyo labaatan kuwaas oo xooggoodu u dhexeeyey afar dhibic sideed ilaa shan dhibic sideed iyadoo dhulgariirkii ugu dambeeyey oo gaarayay shan dhibic sideed uu jimcihii ka dhacay degmada awaash fentaale ee gobolka canfarta dhacdooyinkan ayaa abuuray cabsi xooggan oo laga qabo in foolkaano weyn uu qarxi karo kadib markii la arkay qiiq iyo uumi ka soo baxaya buurta lagu magacaabo doofeen sida ay qoreen warbaahinta dalka itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaraxyo waaweyn oo foolkaano laga soo sheegayay qaybo ka tirsan gobolka anfarta kuwaas oo sababay burbur xoogan oo ku yimid waddooyinka waaweyn iyo guryo badan oo halkaas ku yaalay iyadoo boqolaal qoys ay barakaceen sida ay sheegtay hay-adda waxaa loogu yeero kahortaga khataraha deg dega ah ee gobolkaasi gobolka canfarta iyo qaybo ka mid ah gobolka oromada oo caan ku ahaa cimilada kulul iyo dhaqdhaqaaqyada foolkaanaha ee soo noqnoqda ayaa hadda wajahaya barakac iyo cabsi weyn oo laga qabo in dhulgariirada cusub ay keenaan qaraxyo waaweyn oo foolkaano ah mahadsanid caliyare kooxo burcad ah ayaa dil iyo dhaawac u geystay ganacsato soomaaliyeed oo ku noolaa deegaan ka tirsan waddanka koonfur afrika yaasir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixinta warkaasi wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo burcad ah ay dil iyo dhaawac u geysteen laba xubnood oo soomaali ah kuwaasi oo ku sugnaa goob ganacsi weerarka ayaa si gaar ah u beegsaday dukaan ay wada joogeen labada qof oo ku yaal magaalada peter marisburg ee ka tirsan gobolka cozela nital dhallinyarada la weeraray ayaa magacyadooda lagu sheegay saadiq british iyo maxamed daahir kooxda hubaysan ee burcadda ah ayaa isla goobta ku khaarijiyey saadiq british halka ay dhaawac u geysteen ninka kale oo magaciisa lagu sheegay maxamed daahir dhacdadani waxaa xaqiijiyey soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika sawirada labada qof ee la beegsaday ee midna la dilay midka kalena la dhaawacay ayaa lagu faafiyey baraha bulshada tobanka bishii lasoo dhaafay ee disembar laba kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ay xaafad ka tirsan magaalada caybton dil ugu geysteen ganacsado soomaali ah oo lagu magacaabi jiray siciid cismaan cusuble waxaa dhacdadaasi kasii horreysay oo shantii disembar xaafad ka tirsan isla magaaladaasi lagu dilay maxamed cali culusow kaasi oo burcadu ku dishay afaafka hore ee dukaanka uu ku shaqaynayay mahadsanid yaasir xildhibaan iyo sarkaal ka tirsan kooxda riddada ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan colaadbeeleed dad ay ku dhinteen oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe abuu xasaan ayaa inoo hayaa warbixin arrimahaasi ku aadan wararka ka imaanaya deegaanada caduleedka magaalada muqdisho oo xiga dhanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen iska horimaadyo ay dhowr qof ku dhinteen iska horimaadyadan oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo warshiq waxaa ku lug leh maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo huriyey colaad u dhexaysa beelo walaala ah odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda degmada balcad ee shabeellaha dhexe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay xildhibaan xaadoole oo ka tirsan golaha dhawaaqiidda kooxda riddada inuu mas-uul ka ahaa colaadda islamarkaana ay maleeshiyaadkiisu dad shacaba dileen iyaga oo hurinaya colaad beeleed waxay sheegeen in xaadoole uu dhowr baabuur oo tignika u diray deegaanada ay colaaduhu ka jiraan islamarkaana uu diiday in la dhexdhexaadiya dhinacyada dagaalamay sargaal kale oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa isagana si toosa ugu luglay colaadda waxaana baraha bulshada lagu faafiyey isagaoo maleeshiyaad murtadiinna kusii daabulaya goobta dagaalka mar allaala mar allaala markay meesha si fiican u marayso ismaan xaadoole adigaa ku yidhi muxuu ahay halli ii sugo oo istoobgareeyey haddana adigaa keligaa baxay adigoo ciidan gaar ah wato waxaa meeshaas oo aad kala timaado walax aad nagula soo noqonaysid wixii ka dhaco oo dhibaataa nagula soo noqonaysid ma jiraan hadduu al ku roon yahay guddoomiyaha degmada balcad waxaan leenahay dadka colaadda uu ku horinayo oo qoryaha iyo baasuukayaasha iyo dabajeexyada uu isugu dhiibayo ha ka waantoo baan leenahay asigana waxaan leenahay colaadda meeshaas ha ka wada adigana jooji aan leenahay waxaan rabaa gaashaanla dhexe abshirkaaraan in saakay meeshii colaadda ka jirtay oo asna cabiraya abshirkaarahaasoo gaashaanla dhexe ah oo dowladda matalaya meeshii colaadda ka dhacday inuu maanta cabiraayo oo googoonayo iidan oo ayaan daraan leenahay waxgaradka ka soo jeeda degmooyinka warshiiq iyo balcad ayaa ugu baaqay dadka dagaalamaya inay dirirta joojiyaan oo ay ku dagmin dabinaha ay qoolayaan saraakiisha murtadiinta ee u muuqda inay ka macaashayaan hurinta colaadda beelaha walaale haddaan aniga isdulno oo xoole guryihi iska gubno walaale waxa ilaahayna ogolyaha ma ah dadnimadana ma ogola walaalahay waa arrintaasa laga fiirsado wixii dhinta waa naga dhinteen dariiqo dariiqi waa ku wada ku wada hadli jirnay wax iskugu gey jirnay walaalnimo ay shaqayso dadnimo ay shaqayso maskax ay shaqayso gees ka gees colaado u dhexeeya beelo walaalo ah ayaa laga soo warinayaa dalka soomaaliya waxaana colaadahan hurinaya kaalin weynna ku leh saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada ahdaafta ugu weyn ee cadowga ay ka leeyihiin xamraadka ay shahaadala dirirnimo ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa ah inay meesha ka saaraan deganaanshaha nabadda iyo walaaltinimada ka dhexaysa dadka walaalaha ah wilaayaadka islaamiga ayaa ah meelaha ugu nabadda badan dalka soomaaliya waxayna mujaahidiintu juhdi dheeraada ku bixinayaan ka hortagga dirirta beelaha waxaana khilaaf walba lagu xallinayaa ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuu xasaan wilaayada jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey qabaa'ilada muslimiinta ee ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka aha ayaa nasiib u helay inay xilli kasta u xukun tagaan maxkamadaha islaamiga ah kuwaas oo ku kala qaata diyada iyo wax kastaoo allaah u yeelay xad ku sugan shareecada islaamka beelaha shiqaal iyo jareer ayaa dhowaan waxa ay maxkamadda islaamiga ah ee jubbada dhexe u kala xukuntay diyo qof dhintay kadibna waxaana dadkii diyada lahaa lagu wareejiyey wixii uu allaha siiyey suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka qabiilka jareer weyne ayaa suldaanka shiqaal ku wareejiyey diyada haweeney waxaana labada dhinac uu kala wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareer weyne oo wareejiyey diyadaha ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus gabar oo la yidhaahdo magaceeda timir axmed cismaan mooto wiil beelaha jareerweyne ka tirsan uu sabab ilaahay ooga dhigay markii arrinta dhacday reer jariirweyne iyo reer shiiqaal way wada fadhiisteen makta waxay noqotay konton kontonkii walaalahanaga waxay noo cafiyeen shan halaad cagtay waxay noqotay tuutaal ahaan toban iyo saddex kun iyo shan boqol walaalaheena reer shiiqaal waan ku wareejinay maasha allah ilaahay baa ku mahadsan sidoo kale suldaan shuceyb oo ah suldaanka beesha sheekhaal ayaa dhankiisa ka hadlay diyada uu kala wareegay suldaan cabdiraxmaan kadibna wuxuu halkaasi kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus awalan ilaahi subxaana watacaala ee mahad iska leh baad alxamdulilaahi subxaana watacaala waxaan u mahad celinaynaa maamulkeena islaamiga ee walaayada jubbada dhexe gabarh walaasheena oo geeriyootay ilaahi subxana watacala u naxariisto mootay ka dhacday magteedii walaalihi reer jareweyn waa u fariisannay geeri wuxuu ahaa konton neef maxkamadda sharia islaamka lagu xukumay magtii ayada ahayd hadda waa nagula wareejiyey geelaas kontonka ah shan neef waa la cafiyey afartan iyo shan neef waa toban iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar gacantan ku hayaa suldaan cabdiraxmaan suldaanka beesha jareerweyne lacagtaas toban iyo saddex kun iyo shan boqol waa kala wareegay asana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacala ha xifdiyo beeshana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay ha xifdiyo allah ha wanaajiyo ilaahay kitaabkiisa iyo wanaag iyo kheer ayaanu ku kulnay waanu ku kala baxnay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah munaasabad lagu sagootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada bokool waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna sagootinayey arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taas oo ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bokool munaasabada oo ka dhacday gudaha madarasada mucaad ibnu jabal oo ah madarasadii ay kasoo qalinjabiyeen ardayda oo gaarayay afar iyo labaatan arday waxaana kasoo qaybgalay culimo nuqabo waalidiin iyo maamulka islaamiga ah ee magaalada ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه فإن نعم الله وأفضاله تتوالى علينا ومن آلائه ونعمه أن وفقنا لما يحبه ويرضاه من تعلم كتابه قراءة وتجويدا نطقا وتصحيحا تحسينا ومخرجا وبمناسبة هذا اليوم السعيد أود أن أقدم شكرا جزيلا لكل من ساهم في تعليمنا وبذل جهدا يا عمرو أهنئك بفوزك في ختم حفظ القرآن الكريم والتجويد أشكرك يا أختي جزاك الله خيرا ما هذا الكتاب الذي معك يا أختي إنه كتاب التربية الإسلامية أريد أن أسألك سؤالا عن هذا الكتاب أطلق ما عندك ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكون وللتنوين أربع أحكام فقل تبين فالأول الإظهار قبل أحرفي للعلق ست رتبت فتعرفي intaasi kadib waalidiinta ardayda ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda iyagoona bacdalaahi u mahadceliyey macalinka madarasada anoo kumid aha waalidiintii ardaydii geekaal khafladii unan roognan qalinjibintii unan roognan ilaahay aan geysi ilaahay aan ka mahadayaan summa may mahadlahan kooba korna laha maalimiintii intin juhdi abiyan ilaahay mayba waa miisaanshu aakhiran kaba unen maylanaa dadaalin dadaalka leen siindhiminyi ardadan sida quruxda badan le walan akhriyaayen ilaahay miisaankin akhrisiin kaba abaalkin malguda kor ugu dambeyn mid ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa goobta ka hadlay isagoona ardayda u dardaarmay inay dugsiga ku xirnaadaan waxbarashadana ay sii wadaan runtii may muugadee wal eedi eliyanka faraha muuqda maana farxadan miskukoyn ilaahay subxaana wa tacaala waan idin suurtageli maybaan mahadnagay maalinkii juhdigin owlaadan geli ilaahay subxaana wa tacaala ma inku tuugane abaalsha ilaahay ini jina ka weel weeladkii dhali aan surinaay ilaa unujay heerkan hakudeeraay juhdi hakabiyaay useyn aan mahadnagaan maana tankel ardayti qur'aanka barati mayn lahaa geeka ni'imo wiinga jeebka siinka jarta qur'aanka ilaahay lasan bari taxfiida lasiinku bari tajwiid yee lasiinku sugi anis arteen qur'aanka barateena madan dugsiga ku bahaasana dhadheela madan liin faraagaysadey anis arteen maana madarasada mucaad ibnu jabal oo ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah ee ka howlgala magaalada buurdhuxunle waxaa wax ku barta ku dhowaad laba boqol oo arday kuwaas oo la barayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyo mutuunta kale sida caqiidada siirada iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam ugu dambeyntii ardayda madarasada mucaad binu jabal deegaanka mugambow ee wilaayada jubbada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta iskuulka bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey xoojinta waxbarashada iyo taabagelinteeda waa tallaal la mahdiye oo ay ku taranto tarbiyada islaamka waa tusaalaha ugu muuqda ee caddeynaya in ummadda lagu hagi karo fahamka iyo barashada tawxiidka iyo ku dhaqanka culumta si loo ciribtiro jahliga iyo ficlada foosha xun ee ehelka uu yahay tusaalaha horumarinta aqoonta iyo taadka ka horgudban toga jahliga iyo diinla'aanta waxaa u taagan maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxa uu mudan yahay in lasoo bandhigo dadaalkiisa ku aadan tarbiyeenta carruurta ka hortalooyinka uu la wadaago iyo aqoonta u dhaxalsiiyo dadka waaweyn waxaan soo gudbinaynaa madaariistiisii ku yaalla tuulooyinka ka hor inta aanan milicsan magaalooyinka iyo horumarada xagga waxbarasho ay ku hagayaan bulshada muslimiinta الله خالقنا قرآنه دستورنا ومحمد نبينا إن الجهاد سبيلنا هاو الأسود القطعة halkani waa deegaanka mugaambo oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu ka mid yahay deegaano badan oo bilo ka hor laga hirgeliyey madaariis hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana mashruucan uu qayb ka yahay barnaamijyo lagu dardargelinayo furitaanka madaariista tacliimiga ah muqararkii dhammaystiran waa la keenay waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto madarasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fajazakum allahu khayran
waa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo muddo afar bil ka hor shaaciyey furitaanka madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow dhowaan waxaa deegaanka kormeer ku tagay guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u kuurgelayay xaaladaha waxbarasho ee madaariista jubbada hoose ardayda madarasada mucaad binu jabal ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah dadaalka ay geliyeen macallimiintii loo xilsaaray waxbarashadooda oo ay hore u soo xuleen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose الآن أنت مستعد أن نتحدث حوارات حول مدرستنا؟
نعم مستعد لها أين تدرس؟
أدرس مدرسة معاذ بن جبل أين تقع؟
تقع في قرية مجامبو تحت محافظة كمسومة في ولاية جبة السفلى الإسلامية ماذا تتعلم من هذه المدرسة؟
أتعلم منها أنواع العلوم الشرعية والمادية اذكر بعضا منها منها التوحيد والعقيدة والقرآن وعلومه والحديث ومصطلحاته والفقه وأصوله والسيرة النبوية واللغة العربية مع نحوها وجميع مفرداتها والصومالية والسواحلية والإنجليزية والجغرافية والرياضيات سؤال ما الأشياء الواجب تطهيرها قبل الصلاة؟
جواب البدن والملابس ومكان الصلاة سؤال ماذا يجب عليك قبل الصلاة؟
جواب يجب علي أن أتوضأ قبل الصلاة سؤال ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟
جواب يجب علي أن أتطهر سؤال ثم ماذا؟
جواب أن أتوضأ وأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا سؤال من أمرنا بالوضوء للصلاة؟
أمرنا بالوضوء للصلاة سؤال هل تصيح الصلاة بغير الوضوء؟
جواب لا تصيح الصلاة بغير الوضوء ما شاء الله وبارك الله فيك يا أخي ugu dambeyn maamulaha madarasada mucaad binu jabal ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kormeerka guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin ee soo gaaray madarasada mucaad binu jabal waxaan ahay mudiirka ama maamulaha madarasada mucaad ibnu jabal oo ku taala deegaanka mugaambo hoosegta degmada kamsuuma wilaayadda islaamiga jubbada hoose madarasada xilligii la furay waa waa dhuweed siday furan tahayba waxaa laga joogaa afar bilood ardayda dhigata madarasada mucaad ibni jabal tir ahaan waa saddex boqol iyo sagaashan arday wiilali gabdho isku jiraan maaddooyinkii qalab ay qaadanayaanna culumta sharciga iyo maaddooyinka tajriibiga ah madrasadana si guud waxay hoostegaysaa maktabka tarbiyad wa tacliim ilaahay khayr ha siiyo walaalaha maanta ishraaf ama wafdi ayaa noo imaaday deegaankana soo booqdeen waalidiintu iyo macalimiintu iyo ardiyadu iyo maamulkii iyo culummadii dhammaantood iswaafaqsan yihiin kulamo kale oo dhinaca waxbarashada oo ka dhacay deegaanka mugaambow oo ay guddigan la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada warbixinta soo socota ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah aad baad umahadsantahay bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu